جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaana warkayna subax waxaa ka mid ah guddiga la socodka iyo maareynta fatahaadaha socda ee ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqadii u horreysay ka qabtay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbooyinka oo maro webiga jubba nadwo wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinaya ka hortagga fatahaadaha iyo daadadka ka dhasha roobka ayaa lagu qabtay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ee baay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbooyinka ciidanka dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee axmaarada ayaa kala qabsaday degmooyin iyo deegaano kadib dagaalo culus oo labada dhinac ku dhex maray waqooyiga dalka ethoobiya madaxa maamul goboleedka ridada puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal murtadiinta ku dhex maray degmada garoowe ee gobolka nugaal
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axad ah taariikhduna ay tahay sideed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayna subax iminkana isagii oo fidsan guddiga la socodka iyo maareynta fatahaadaha socdo ee ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqadii ugu horreysay ka qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka oo maro webiga jubba cismaan axmed uuwow ayaa ka waramaya
waa shaqo looga hortagayo fatahaadaha webiga jubba oo maalmihii lasoo dhaafay waday biyo aad u xogan guddiga ka shaqaynaya fatahaadaha ee ay dhowaan magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u bilaabay shaqada ka hortagista biyaha webiga waxaana uu guddiga shalay si rasmi ah uu shaqadiisa kaga bilaabay degmada jilib iyadoona laga shaqeeyey dhowr goobood oo hoostaga magaalada jilib goobaha shaqada ka socota oo ay booqatay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxaa ku sugnaa qalabka shaqada oo ay makiinaduhu ka mid yihiin waxaa sidoo kale qaar ka mid ah shaqaaluhu ay ku howlanaayeen ka hortagidda fatahadaha uu samaynayo webiga muddadii ay shaqada socotay qaar ka mid a dadkaasi ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus kan waxaa waaye biyo xireen oo biyihii magaalada ka bixi lahaa waay biyihii magaalada ka soo baxa meeshaay mari lahaayeen meeshaa la hagaajinaya si ay biyihii uga baxaan haddii kale biyaha ugu soo laabanaya magaaladii meelo kale haa oo aan ka shaqaynay oo webiga arjana saaran oo webiga soo fuulay oo aan xirnay waa jirtaa shalay sidoo kale meelo badan aan soo xirnay marka ilaahay maaddiisa oo waan dadaalnay haddana hawshii waa ku dhex jirnaa may roogna geega xaafadda holwadaag may ogaadaseena xaafadda en kanaalkii oo bariiska waraabiyaay beeraha nambar afar siiti guddigii walaayada sasaartiya geega shaqeeyo baldoosarkin ilisasaari gadaalay sidaad aragoytan way shaqeeyoy kanaalka adla suubiin kanaalkii isinkasaytan way xaafadda walwadaag buundidii goomoola galayti hadda may ogaadaseena bulshada xaafadda ka mid aya jaybeder sidii isinkasaytan jidkan bu aalan bahaw baldoosa biyaas biyo ka sogoy baldoosar jeyli sarreebi magaalada aad iyo aad geega bulshada lanka shaqeeyo bulshadana aad iyo aad aan ka faraxsinte hay-ad geegun wal aan ka baahingne male unuba iska filingnaba haddii geega baldoosarka xafa walaayada sadirtiyo xaafado ka shaqeeyo makiinadihii shaqeeyoya goobaha ay shaqada ka socotay waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan guddiga waxaana lagu wadaa in ay shaqadu gaarto goobo hor leh shaqada oo si rasmi ah kaga bilaabatay magaalada jilib ayaa laga shaqeeyey buundada jaybadar kanaalka shiinaha ee goomole kanaalka biyaha ka qaada xaafadda howlwadaag sidoo kalena sii marsiiya musallaha macalin aadan waxaa sidoo kale laga shaqeeyey buundada weyn ee degmada jilib iyadoona laga saaray qashinka iyo geedaha nado wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinaya ka hortaga fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka ayaa lagu qabtay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa sii faahfaahinaya nadwaadkan oo dadka lagu wacyigelinayo ayaa si saf ballaarana kaga bilowday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka qayb qaadanayaan culummo ugaasyo iyo salaatiin waxaa muslimiinta loogu baaqay inay iscaawiyaan garabna isa siiyaan si gaara in looga warhayo dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmay qaar badan oo ka mida degmooyinka iyo deegaanada wilaayada deegaanada bisiqcadde oo hoos tagta degmada boorxakabo iidaalo oo hoos tagta degmada baydhabo raamacadey oo hoos tagta degmada qansax dheere iyo degmooyinka ufurow iyo buulo fullay ayay si wadajir ah kaga bilowdeen nadwaadkan diiniga ah ee dadka lagu wacyigelinayo culummada ka qayb qaadanaysa nadwaadkan waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar abu muslim sheekh maxamed axmed garaar sheekh maxamuud iidaale iyo culummo kale وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولسين أسيب ما بجران إلا هذه سين أسيب أن تسين لكويتا إلى إلي وأن أسيبه ما هلا هذا بشل هذا إيو طول هذا بلن دليان كسب الله أدون كسب الله بني كسبها فالأرضية من يأهل الله يسا إلهي باعثنا كتوس انت ولي إلهي تفرح الفرط وانتو إلهي كوغيبين وكراب انت أني إنسان لين بعني سيان لهم درستان إن كسم لين هم على كسم لين مصيبين كأسيو وغشاني ومضاتي بس ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadiisa kamidayay roobku bururi oo dooloogi baroodan oo isbuuniya ilaahay subxaana wa tacaala ciidankiisa kamidayay haddii waryarana seexatuusi walaalayaal roobku bururi dooloogi ha baroodan weriyaalki ha baroodan muudabiyga soomoy butubutubutubeelay iyaga dhulka dhansaagi sidoo kale waxaa nabadoonada iyo nuqabada ka qayb qaadanaysa nadwaadkan ka mid ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaasyo kale
وكيلا أخبرنا الذي كفرته الذي كتبته إن إستمن تعالينه كلاية إستمن تعالينه إيس تعاونه إيس كالمي وابدو كين جوالا وابدو تشتو هبوتو أبو تيسا أندر أركين شكاينة وهد يمشي أبو بهاد شكاين وهد يمشي حكاله walaalaha muslimiinta ee meel walba rogan imtixaanka waa inay ogaadaan in isu jaro oo runtii koonkan iyo adduunka ma inkastoo mudaladha ambiyada iyo rugsamada ambiyada iyo rugsamada waan imtixaano jari waana imtixaanka ka sabara jaran may balanaa unuuna inaba ka sabarno masiibadan batikadeydi intii masiibada bankadeynaha walbo waa naskaxaysanaydin xoogi in lasgalan qobo gacanti lasqabo haddii saasi lasgala qabo maysi suge diiwaana disuge diiwaanka disuge qaan waladan igbaanya walaabani sheeganina xaanasa kiliya qaan nadwaadkan wacyigelinta ah ee ka socda wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddi loogu talagalay inay ka hortagaan fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmay in badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga kuwaas oo saameyn ku yeeshay kumanaan muslimiin ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga mahadsanid abuuxasaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka qaamqaam ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka iyadoona dagaalkaas laysku adeegsaday hubka culculus iyo midka fudfudud ciidanka dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee axmaarada ayaa kala qabsaday degmooyin iyo deegaano kadib dagaalo culus oo labada dhinac ku dhex maray waqooyiga dalka ethoobiya cabdiqani moxamed ayaa warbixinta warkaas inoo faahfaahinaya wararka ka imanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in isbedello dhanka maamulka ay saacadii lasoo dhaafay ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaala waddankaasi ciidamada xabashida itoobiya ayaa dib ula wareegay gacan ku-haynta magaalada lalibelah oo khamiistii lasoo dhaafay ay dagaal ku qabsadeen xoogaga amxaarada ah ee faano loo yaqaan goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada abiy axmed gelinkii dambe ee sabtida ay dib ugu laabteen saldhigga booliiska iyo xarumaha degmada inkastoo dhammaan maxaabiistii lasii daayay khamiistii kooxda fano oo ka hadashay qabsashadeedii lalabela ayaa sheegtay in qorshuhu uu ahaa sidii loo soo furan lahaa boqolaal maxaabiis ah oo u xirnaa waxa ay ugu yeeraan nidaamka faashilka ah oo ay ula jeedaan dowladda abiy axmed dhinaca kale wararka ka imanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in mucaaradka hubaysan ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka wallo warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in gacanta dowladda ay ka baxeen deegaanada kale ah heeg iyo kutaaber oo dhammaantood ka tirsan gobolka wallo wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalyahanada fano ay kaabiga ku hayaan magaalada muhiimka ah ee d c waqooyiga itoobiya waxaa ka holcaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa amxarada iyadoo dagaaladaas ay marba markii ka dambeysa ay kusii fidayaan dhul hor leh waxaana intaasi sii dheer khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac iyo barakaca xooggan ee ay sababeen dagaaladaas mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina madaxa maamul goboleedka ridada ee puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal murtadiinta ku dhex maray degmada garoowe ee gobolka nugaal xasaam carafaad ayaa ka waramaya siyaasiyiinta maamulka mucaaradka puntland ayaa dagaalkii toddobaad ka hor ka dhacay magaalada garowe ku eedeeyey madaxweynaha maamulkaasi siciid deni waxayna sheegeen in mas-uuliyadda wixii ka dhacay isaga uu leeyahay iyagoona sidoo kale weerar afkaa ku qaaday hadalkan ka soo baxay xibnaha maamulka mucaaradka puntland waxaa ka mid ah hadalladoodii dalladdu waxay ka xun tahay islamarkaana cambaareynaysaa falkii ka dhacay barxadda caasimadda garoowe toddobada bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex labaatanka kaasoo ay ka dhalatay khasaare dhimasho iyo dhaawacba dalladdu waxay u aragtaa mas-uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay dhacdadaas inuu leeyahay madaxweynaha xilkiisu dhammaadka yahay oo sidii caadada u ahayd kala qaybinta baas abuurka iyo iska horkeenka bulshada puntland ay tahay camalkiisa dhabta ah waxaana maragma doonto ah in dhacdadii barxadda garowe ahayd qorshe abaabulan oo laysaga horkeenayo dad walaalo ah dalladdu waxay rumaysan tahay hadalkii gefka xanafta iyo been abuurka xambaarsanaa ee ka soo yeedhay guddiga amniga gobolka nugaal iyo taliska booliiska puntland uu ahaa mu'aamarad siyaasadeed oo ka timi siciid cabdilaahi deni ujeeddadeeduna ay ahayd khalkhalgelin amni magacdil mas-uuliyiin iyo kicin bulsho laguna xalaalaysanayo beegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda damaca ku dhisan muddo kororsiga iyo awood marorsiga ee uu siciid cabdilaahi deni habdhaqanka uu habdhaqanka u leeyahay khilaafkan u dhexeeya maamulka mucaaradka puntland iyo madaxweynaha maamulka ridada puntland siciid deni ayaa ka taagan magaalada garowe mahadsanid casaam warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas wallaahu lmustacaan wacalayhi tuklaan